shirkan uu horay u iclaamiyey madaxweynaha soomaaliya ayaa waxa uu qorshuhu yahay in muddo laba maalina uu ka socdo magaalada muqdisho iyadoo ay ka qaybgelayaan madaxweynihii hore ee dalka shariif sheekh axmed ra'iisul wasaareyaal hore mas-uuliyiin hore u soo noqday afhayeenka baarlamanka golaha shacabka iyo siyaasiyiin dhowr jeer u tartamay xilka madaxweynaha soomaaliya sida xafiiska warfaafinta madaxtooyada villa soomaaliya uu baahiyey waxaa looga hadlayaa qodobo xasaasi ah oo ay ka mid yihiin dib u eegista dastuurka dimuquraadiyeynta dalka doorashooyinka iyo amniga wasiirka warfaafinta soomaaliya daa'uuda weys jaamac oo saxaafadda kula hadlay hotelka uu shirka ka socdo ayaa yoolka kulankan uu madaxweynaha talada haya xasan sheekh maxamuud uu la yeelanayo madaxdii hore ee dalka waxa uu ku tilmaamay mid looga gol leeyahay in looga hadlo masiirka waddanka iyo go'aanada wadar ogolka ah ee la xidhiirsan siyaasadda
shirkani waxa uu muhiim u yahay masiirka ummadda soomaaliyeed amaba samaynta go'aamada wadar ogolka ah ee ku salaysan siyaasadda dowladda federaalk ee soomaaliya waa markii ugu horreysa ayaan filayaa inuu yahay shirkii ugu horreeya noocaana ee soomaaliya ka dhaca taasna waxa ay ka dhalatay dowladda oo doonaysa inay fuliso siyaasaddeeda ku salaysan in wadatashra la yeesho dhammaanba qaybaha bulshada si ay markaasi fikir amaba ay aaraa uga dhiibtaan go'aammada masiiriga ah ee soomaaliya u baahan tahay xilliga dowladdiska iyo kasamata-bixinta waddanka dhibaatooyinkii uu soo maray ha noqoto xagga dowladdiska ha noqoto xagga amniga ee dagaalka lagula jiro khawaariijta ha noqoto dib uqaabaynta dhaqaalaha soomaaliya ha noqoto in soomaaliya ay noqoto dal nabadeed oo dhisan oo siyaasaddiisuna ay deggan tahay taas oo sal u noqon karta in horumarka soomaaliya ay u noqoto sal wasiirka warfaafinta soomaaliya ayaa meesha ka saaray wararka la xidhiira in siyaasiyiin lagu casuumay ay qaadaceen shirkan isagoo hoosta ka xardhiiqay in xubnaha aan ka soo qaybgelin ay u cudur daarteen arrimo shakhsi ah balse aysan jirin diidma ay ka muujiyeen shirka
dabcan horeyna saxaafadda waa lala wadaagay madaxtooyadana way sheegtay mar labaadna dowladda federaalk soomaliya waxay ku celinaysaa in dhammaanba madaxdii hore dalka soomaaliya loo diray loo diray maxaa la yidhahdaa casuumado ay ku yimaadaan shirka intii ogolaatay way timid inta kalena way cudur daateen iyagoo markaasi sababo gaar ah oo markaasi iyaga u gaar ah ay u baaqdeen laakiin ma jirto wax diidmaah oo ka soo yeera dhammaanba intii markaasi loo diray casuumaadaha kulankan maanta ka furmay magaalada muqdisho ayaa waxa uu ku soo aadayaa iyadoo kol hore madasha wadatashiga qaran marka laga reebo puntland ay soo saareen heshiis siyaasadeed oo wax badan ka beddelan qaabka dowladdu ay u dhisan tahay arrintaasi oo xubnaha shirkan ka qaybgelaya in badan oo ka mida ay ku hor yimaadeen inkasta oo shirkan ka socda magaalada muqdisho si weyn indhaha loogu hayo haddana waxaa la eegayaa waxyaabaha ka soo baxa cabdilcasiis barrow v o a muqdisho